Haweenkan oo ku nool magaalada Jowhar ayaa nolosha reerkooda ka maareeya iibinta cawska la siiyo xoolaha iyadoo caqabado badan ay kala kulmaan beeraha ay ka keenaan iyo sida loogu iibsan lahaa cawska maadaama aysan jirin dad xoolo dhaqata ah oo si maalinle ah wax uga iibsado. Qaar ka mid ah haweenka iibiyo cawska ee ku nool magaalada Jowhar ayaa ka warramaya sida ay u iibiyaan cawska iyo caqabadaha ay kala kulmaan.
Cawsaan keennaa. Suuqii cawska waa iska waayna maalin badanaa haddaan keena suuqii duurka laga soo waayay bug badanaa wax cows nu gooy malaa. Ganacsatadii goob ganacsatadii aan nuu cun duurkiina cows mal oo raxeed waa suuqiina haddii keesan wax cun keelna malaha. maalinka barkeed soddonas nu goynaa maalin afartan maalin laatan shan wax cilmi wax kol siin mal qwaas leh aan keesana
cawska marka hore intee laga keenaa
beera maanta mal biil aanaa qabat maalinta haddaan gabartaan saaki bacd kastaanay kees laba ruux aduusa guri ciiska godma lama ruux ay ku kala goodsanayaan nolol maalmeedkeeda xataa maku filan cawska marka beerta markaa kasoo guraysiin beera adinka leedihiin miyaa mase lacag waa kasoo gadatiin
beeraha muslimka iska weydiisanaa ninkiina diiday ninkiina haddii lasoo gado maxaa ka helina waxa ay xilli walba la kulmaan dhibaatooyin kala duwan waxaana ay sheegeen in ay u baahan yihiin garab istaag
coosaa guray ana saak salaada islaamu calaykaasuu baxay haddaan saacadda xilyaanaa la maroowaa andaana xili isgatmu ilaaha og baxooweeya toban sac ma sagaal sac haddaa sagaal sac la taagan yahay marqub kale iska dheh saaksuub soo baxaya ahay beeraha mar waluu diidaa nin walaal ah iska tuuweysahay waxaa leelaha meeshaa maguraha ninkii kuu diido oo kuu diidi maoo xoolihiis maxuu ku leelahay ninkii ku sii oo walaal ahaa kasoo gurinaysaah ninka barkiis waa kaa tuurinaa dhaawacaasaa nahaay unuka saak salaamu calaykaan la soo baxay xilyaana la socyaa waaye kane bajaaji waaye lacagaa kaa rabtaa qaadooyiisii waa soo saarsanaa beeraha iyo guri maiskula dhowbo oo ka soo qaadayno waa soo saarsaheysaay waa soo neebsahee meel biig ku jira iska arkaysaay biyahaasaa iska cawaysaa nafta iska iyo qoosahey